magaalada barbare ee xarunta gobolka saaxil ayaa lagu qabtay munaasabad shahaadooyin iyo abaalmarinada lagu guddoonsiinaya toban arday oo baratay culumta shareecada islaamka sida tafsiirka siirada fiqiga iyo qisooyinka qur-aanka kariimka waxaana ardaydan ay ka aflaxeen macadka barbara munaasabadan ayaa waxaa ka qeybgalay xubno ka tirsan wasaaradda diinta iyo awqaafta somalilan culimaauddiin bahda waxbarashada waalidiin ardayda qalin jabisa iyo marti sharaf kale agaasimaha macadka barbara maxamed maxamuud ducaale ayaa u mahad celiyey cid kasta oo gacan ka geysata inay waxbartaan ardaydan
maanta ujeedka aanu xaggan u fadhinna wuxuu yahay in insha allahu tacaala ardaydaas dhammaysatay dowladda in insha allahu tacaala shahaadooyinkay mutaysteen aanu guddoonsiinno sidoo kale insha allahu tacaalaa in aynu abaal marno guddida masaajidka kuwaasoo tacab fara badan geliyey waxaan u mahadnaqayaa cid kaste oo gacan ka qaadatay si kastaba ha ahaatee in insha allahu tacaala dowladdaas ay hirgasho iskuduwa ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta somalilan ee gobolka saaxil sheekh jaamac allaale ayaa hambalyo u diray ardayda qalin jabisay waxaan leeyahay ugu horeyn macallimiintii arrinkaa gacanta ku haystay ee muddadaa soo dadaalaysay ee ilaahay kitaabkiisa ardayda baraysay bishaa rabadaan iyagoo sooman iyagoo magaalo kulaylaha jooga iyagoo laga yaabo inay jiraan dano u gaar ahaa oo kuwoodii u gaarka ahaa meel dhigay ilaahay kitaabkiisa inay dadka baraan dadaalkaa muujiye waxaan leeyahay jazaakum allahu khayraa wa axsana ilaykum ilaahay miisaanka xasanaadkiinna ha idinku siyaadiyo ayaan leehay ardaydii ka qayb qaadatay waxaa laga yaabaa inay maalintii hore badnaayeen oo tiro badan gaadhayeen laakiin maanta ay qalin jebinayaan ama shahaadooyin la guddoonsiinayo ama loo xafladaynayo inta boorhkan ayaynu ku dhegsan yihiin suuradahoodu kii maalintii hore la fadhiyey ee ka tegey maantana goobta fadhiya ama sameecadda maqlaya waxaa laga yaabaa inuu ciilkaambeyo isleeyahay alla bal muddadaa yaro kooban bay ahayde maxaad uga maqnaatay